weli waxaa degmooyinka iyo deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ka soconaya baagsiga uu maamulka mustafa cagjar ku hayo dhallinyarada ku nool halkaas cabdi xirsi oo ah wiil dhallinyaro naafo ayaa waxauu in muddo a u xiran yahay sarkaal lagu magacaabo kafaadhe kaasoo tacdiib iyo dhibaatooyin daran loogu geysto xabsi ku yaalla magaalada jigjiga isbuucyo kahor ayaa wiilkan oo kooma ku jira waxa ay midhishiyaadku ku soo tuureen isbitaalka jigjiga markii uu soo neexay waxaay dib ugu celiyeen geelkii ay ku hayeen ilaa iyo hadda ma jirta wax cad uu maamulka xabashadu ka dhistay dhulka soomaali galbeed uu ku haysto wiilkan dhallinyarada ee naafada ah iyadoo lasoo warinayo in si gardarraha loo xiray cabdi xirsi sidoo kale maamulka degmada leher iyo cub ee dhulka soomaali galbeed islamarkaana taabacsan xabashada etoobiya ayaa waxa uu isna xarig iyo dhibaatooyin kale ku hayaa qaar ka mid a dhallinyarada degmadaas maamulka ayaa muddooyinkii dambe lasoo dhaafay waxa uu beegsi ku hayay dhallinyarada degmada taasoo keentay in qaar ka mid a xabsiyada la dhigo halka kuwo kalena ay isaga cararaan halkaas muddooyinkii u dambeeyey waxaa si soo torayay tacadiyaadka ay maliishiyaadka liyu boolis ka wadeen degmooyinka iyo deegaanada dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada etoobiya kuwaasi oo isugu jira dil xarig iyo burburinta guryaha dadka rayidka ah